Tartanka kubadda cagta ee u dhexeeya kooxaha ka dhisan magaalada Ceelguula ee gobolka Mudug ayaa la soo gabagabeeyay. Munaasabadda lagu soo xiriyay tartankan ayaa waxaa ka qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan maamulka degmada, xubno ka socda wasaaradda arrimaha gudaha dowlad goboleedka Galmudug iyo dhalinyaro. Guddoomiyaha tartanka ciyaaraha degmada Ceelguula ee gobolka Mudug Maxamed Cabdi ayaa ka warramaya ujeedka ay tartankan u qabteen iyo heerarka uu soo maray tartanka.
Horta waxaa halkan lagu soo gabagabay koobkii kooxaha heerka labaad ee degmada Ceelguula ay nooga soo qayb galeen guddoomiyaha degmada Ceelguula mudane Cabdishakuur Cabdiqaadir Cusmaan iyo agaasimaha guud ee gudaha agaasimo Cumar mar labaad mar labaad waxaan mahad celinayaa guddiga madax bannaanaa ee ka shaqeeyay in qabsoobinta koobkan halkan waxaan baaq ugu dirayaa dhammaan bada ee qosaysa arrimaha isboortiska ee ugu horeeya wasiirka wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha degmada galmudug waxaan leenahay ceelgulo waa istaagtay cageeda ku istaagtay kaliya waxaa u baahan inaan hore loo dhaqaajiyo isboortiskeeda waxaan rabnaa inaad ka gacan ka geysatid ee tartamada soo socda aan qaban doono insha allah Guddoomiyaha degmada Ceelguule Cabdishakuur Cabdiqaadir Cusmaan ayaa bogaadiyay tartankan.
sharaf noo ah inaan ka soo qayb galno kulankan Een, soo xiritaanka koobka een, ka socday degmada ceelguule heerkiisa labaad rag dhallinyaro ah oo xirfadooda ku soo bandhigayeyna ay galabtay ku muujiyeen meeshaan guushu markastaba koox bay raaci lahayd kooxda qaada waxaa leeyahay hambalyo kooxda labaadna waa guulaysateen sidoo kale Een, heerka labaad ayaa idinkuna timaadeen een, kaalinta labaad waxaan dhihi lahaa saaxiibada waa in la dardargeliyaa een, dhiirigelinta iyo in mar kasta loo sameeyo fursadahan oo kale dhallinyarada oo jaanisadan oo kale ay helaan Een, haddii ilaahay idmo waan u jeednaa marxaladda jirta iyo baahida ka jirta dhanka garoonka laakiin biidnillah insha allah warndhey waa isbedeli doontaa xaaladdu ee niyadda kheyra lagu hayo Tartankan ayaa loogu talagalay sidii dhalinyarada ciyaaraysa u samayn lahaayeen isdhexgal bulsho.